الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu lcafwi can ilkhaadimi cafigii iyo saamixitaankii la yska saamaxayey ama la cafiyayey ruuxii khaadimka ahaa ayuu baabkiisii yahay macnaa ruuxan dee khaadimka ah waktigoodna dadkaasi waxay u badnaayeenba dad dee addooma ah rag iyo dumarba ayaad ay ahaayeen khadamada iyagu ka kale ajiir iyo waxyaalahay ku magacaabayeen aan dee noocaasba ahayn kolley qalad iyo wax isaga lagama waayo taqsiir wax ku gaboodfalo way jiraysaa khada kaluu ku kaca way jiraysaa bal haddaba kolley wixii waa wax dhacaya oo dee soono noqnoqonaya ee cafigii la cafiyayee wixii dee isaga uu geystay aan loo ciqaabahayn ama aan lagu dhibahayn wax kale aan lagu samaynahayn taas iyo dee markaas ayuu baabkeedii yahay kolley xadiis baa wuxuu yimi insha allah dee waanay noo soo socdaan axaadiisa xadiis baa wuxuu ku yimi aan kitaabka imika inooguba sugnayn kolley abu da-uud iyo tirmidiyana ay wariyeen asxaabu sunan oo sanadkiisuna inoo xoog leeyaha ma inoo sugan yahay iyadoo rasuulka ilaah in weydiiyo kamacfuu can ilkhaadim inteen ruuxa khaadimkaa dee aan kolley qaladkaa uu samaynayo iyo taqsiirka ayaa waxaa aan cafiyaa ilaa imsa rasuulka ilaahi uu ka aamusay oo haddana markuu ku celiyuu ku celiyey ayuu markaas muxuu ihi kulla yowmin sabciina mara ujeeddadu waa dee kolley toddobaatan waa badni un iyo tagsiir baa looga jeedaa maalin kastaba toddobaatan goor dee waa dadka had iyo goor isagii oo khadamkaa shaqaynaya oo waxyaalaha imanaya waxyaalaha ka dhacaya wax qasad la-aan uga dhaco taqsiira ama khada kala iyo wax hadduu doono tasaahulkii ugaba yimaadaba maalintiiba toddobaatan goor adigu waa tagsiir oo dee badi weeyaan oo cafigiisii badi bal baabkuna waa kolley macnahaasu ku saabsan yahay xadiidkaasna oo dee aada rasuulkii ilaahay uguba xeel dheeraaday ilaa toddobaatan goor haddii akhdaad iyo qaladadu ay gaadhayaan cafi un walcaafina can innaas bal haddaba taasu baabkeediya xadaثna xajaaج qala xadaثna xamad huwa bn slmta qala akhbarana abu غaalibi can abi umamata qaala anahu qaal xajaaj ibnu minhal dhowr goor horeynu soo aragnay sheekhan bukhaari xamadna waa imaamkii aada u shahiirka ahaa labadii xamaad mid ahaan ka kalena waan arki doonaaba biidn اllahi tacaala marar dhowroo horena waynu soo maray nin caabida caalima ayuu ahaayo cabsi iyo waraciyo taqo badanbe wuxuu bal maalan ka warinayaa nin uu ku de abu qaalib can abi umaamata bal horta kunyadiisan baynu u garanaynaa abu umaama saxaabigaasana saaxibkiisuu ahaa magaciisa oo saaxibu abi umaamay kolkol u raaciyaanba magaciisa waa nin reer basra oo markii dambena asbihaan degay ee xasawar barhkood way yidhaaheen saciid ibnu lxasawarna waa la yidhi naaficna waa la yidhi bal waxaan leenahay kunyadiisan buu mashhuur ku yahay oo loo yaqaanaa abu umaamata saaxib mayn abu gaalibin saaxibu abi umaama xaafid xajar oo kale markuu dee ninkan xagga martabadiisa ka hadlayay horta waa nin dee kaas saxaabigan la kulmay saxaabigana dadkii cumrigoodu dheeraaday in badan rasuulkii ilaahay kaba dambeeyuu ahaa markaa isaguna waa dadkii beriyaa dambe la kulmayo waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey abu umaama oo waa dabaqadii ugu dambeysay ee bal wuxuu ka cabiraa saduuqun yukhti waa nin run badan oo ujeeddadu xaggii bal matalan marka leega cadaaladii lagama riixayo oo waa cadaaladii markaa waa u sugaya laakiin qalado ujeeddadu markan wax warinayo dee iyaguna in badan waxumay qornaynee korka axaadiisa ay ka maqleen bay sheegayeen culimmaduna riwaayaadkoodii bay la socdaan la muqaaranaynayaan riwaayaadkii kale xadiidkii bal isagay hadda axwaashiisii iyo waqtiyadiisii kala dunaa kama hadhayaan xataa ninkay siqanimo u xukumeen oo ilaa waqti dambe way eegayaanuun maxaa kusoo kordhay iyo maxaa iskaba bedelay ee akhdaa iyo qalada kaba dhaca waatuu ka cabiray kolley imaam muuse bnu haarun alxamaal la yidhaah iyo daaraqudni iyo ninkan waa siqa yidhaaheen tirmidina axaadiis uu leeyahay kolow taxsiiniye iyo kolow tasxiixiye labadaba way jiraan ayma kala duwana iyagu way daciifiyeenoo bal warka waxaan leenahay waa nin mukhtalafun fiihi kolley waa martabadaa uu dhigayayba isagu xaafide ayuu yahay ninkaasa abu umaama xadiidka kaba wariyo wuxuu hi can abi umaamata qaala aqbala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo qaabilay macnaa xaggii madiinuu soo qaabilu u soo jeestay xaggu ka yimi xadiidkan inooguma sugnaa laakiin imaam axmed baa xadiidkan wariyey sidan bukhaariba adabkiisa ugu wariyey waxaana imaam axmed riwaayadiisu ahayd aqbala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama min khaybara waa lafdigii imaam axmed ujeedadu dagaalkii khaybar markuu dhacay fadxigii dhacay dabadeed ee laga soo noqday madiina lagu soo jeedaa xaggii khaybar baa lagaba yimi bal markaa khaybar buu ka yimi oo madiinu ku soo socda waayo riwaayada imaam axmed baa inoo faa'iideyneysa halkan dee wax kale oo la socdaa ma jirto oo ah dhinacan uu ka yimi dhinaca uu yahay iyo xagguu u jeedayo aqbala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam bal min khaybar aan leenahay khaybar buu ka soo qaabilay ka yimi madiinana u soo jeeday macahu maciisana waxaa ghulaamaani laba addoonba maciisa ahaa ama laba ghulaam lafdigan ama magacan ghulaamna ilmuhu markuu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo ghulaam waa lagu idlaaqa ama dee waa macnuhu yahayba waa xaqiiq ahaankuu yahay markuu waqtigaa dhaafo ilaa inta uu xoogga leeyahay weli aanu odayoobin eanu da' noqonee weli uu ishaystana majaaz ahaan ghulaam waa la yidhaha markaa taasi waa dadkii xorta ahaa guud ahaan ghulaam baa la odhanaya marka isagoo weynna ghulaam waa lagu idlaaqaa ee laakiin waa majaazun buu noqonaya waana intaa uu quwada leeyo dee waxyaalo kala duwan ayaa inooguba yimi oo xadiidkii israha ama habeenkii micraajkii oo kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo rusushii qeybo kaba mid ah dhulkana ay isku arkeen baytulmaqdis uu kuba tukiyey dee samooyinkana ay isku samooyinkana ambiyo kala duwani ay joogeen nebi muuse uu samooyinkaa sareeyo malata lixaad iyo ku maray dabadeed waxaa xadiidka ku yimi rasuulka ilaahay markuu dhaafay ee uu xaggii samadii toddobaad u dhaafay inuu nebi muuse yidhi haada algulaamu aladii bucisa bacdi rasuulka ilaahay buu sheegaya ghulaamkan aniga dabadeed lasoo saaray dee jannada waxa ka gelaya ummaddiisa waxtaydii iyo muddada kuwaygii ummaddayda ka gelaya kaba badan marka lafdigan ghulaam buu kaba cabiray rasuulka ilahina markaa konton kolley haddii aan sanadii tobnaad ee bicsada ayuu ahaa yidhaah dee waa konton jirkiisii baabay noqonaysaa haddii aan kaba dhigno micraajku waqtigaa inuu dhacay oo bal maalan waxaan leenahay ruuxu intaa uu ishaysto xoogga leeyahay waa taas cali bn abi daalib baa laga soo naqliya habeenadii ama waqtiyadii dee sifiin la joogay inuu dee waqtiga awqaada kaba mida mar ka mida lahaa dee dagaaladiina waa lagu jira أنا الغلاaم الqرaشhiي المؤتmن أbو xusayن أيضا والxaسن غulaam buu iskaba cabiraya de kolleyna ninkaa dagaalka ku jira calina waqtigaa ma yarayn oo kale dee lixdan jirkiisii baabay hayd markaas sifiin ayaamihii sifiin oo kale waa tan xajaaج waqtigii uu ciraaq tegay oo kale haweeneydii layla اakhyaliya la odhanayo shafha min الdاء الcضاal الadي bhا غulaam إdaa ma haza qanaata saqaha xajaaj oo markaa odayay taa ku lahayd ba leyla bal markaa waxaan leenahay ruuxu intuu xoog leeya laakiin taasi waa xorta ah markay noqoto dadka addooma ah yar iyo weyn baa lagu idlaaqaa iyagu waa sida jaariya oo kale jaariya marka gabadh xora loo jeedo waa inantaa yare ee weli aan xataa adgashaanti noqon bay jaariya kaba cabiraan oo waa intaa yarto yidhaaheen jaariyaba waxaa loo yidhi dee kolba waa taa la dirdiranayo likowniha tajri fi xaajati ahliha ehelkeedii bay u shaqaynaysaa xaajadoodii baa de waa taas la socsoconaysa oo markay xataa dee shaaba noqoto ay dee ay markaa guryaha fadhiisin jireen hawlaha kale kaba dayn jireen ama ay caatiq kaba cabiri jireen intaani gaadhin weeye laakiin markay addoon noqoto islaan iyo mid yarba jaariya waa la yidhaha kol hadday addoon tahay balkana waa taase haddaba rasuulka ilaahay laba ghulaam ayuu isagoo wada ayuu xagga khaybar ka yimi fawahaba wuu siiyey axadahumaa mid ahaan licaliyin radia allahu canhu cali buu siiyey kole riwaayadka qaarkood dana markuu yidhi mid qaado ayuu yihi ii dooro markaasuu mid siiyey isagaa u dooray wa qaala wuxuu yihi laa tadrib waa garaacay de had iyo goor dadku waa laga yaaba marka ay cadhoodaan khaadimkii way garaacayaan oo taasoo kale way iskaba jirtaa waana dadka ha garaacin dee waana fa innii aniga nuhitu waa layga nahiyey can darbi ahli salaati dadka salaada u ehelkaa waa dadkaa tukanaya garaacooda la garaaco waa layga nahiyey wa innii anigu innii anigu ra'aytuhu waan arkay ninkan hulaamkan yusalii isagoo tukanaya mundu aqbalna waa dee maqdamanaa min khaybara wey ilaa waqtigii aan khaybar ka nimi xaggeeda aan ka soo jeedsanay wuu tukanayey ninkani bal markaa dee waana lay diiday dadka tukanaya in la garaacee anigu ninkan si fiican ula dhaqanba weeye culimada qaarkood baa dee kolley xadiidkan iyo dee kutubtooda kale kitaabkeenan maha sharaxiisi ay kuba sharxay oo kale asdibi oo kale iyo ayaa wuxuu dhaha dee kolley arrinku waxay leana almusalli gaaliba laa yaati bima yastaxiqu darb kol hadduu ruuxuba tukanayo xaqii ilaahay ilaalinayo salaaduna ay tahay si ilaahay yidhi tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar wixii xumaa iyo wixii munkarkaa ruuxa u diideysa dee bal wixii lagu aaminay inuu dhowru ilaaliyo wixii dee khidmadii ahayd ee saarnaydna uu ka soo baxo ayaa badan qaaliban dee kolkol waa dhici kartaa wax kale in laba arko ruuxaa tukanaya xaqii ilaahay ilaalinaya salaadan baa waxay ku xambaaraysaa inuu wixii xumaa iska dhowro inuu taqsiir iyo gaboodfal la yimaado dee taas bay salaadani ka nahiyeysay ka dheeraynaysaa markaa haaliban ruuxaasi waa ruux dee xuquuqdii kalena ilaalinaya sida uu xaqii ilaahayba uba ilaaliyey isdhowrayo oo dee waa ruuxayn cabsi hadday salaad dee ilaahay uu kaba cabsanayo wixii kale ee dee isagii lagu aaminayna wuu dhowrayaayo inta badan markaa maba keenayso ma dhacayso inuu waxyaalo saasa ku dhaqaaqo dadkan kalen ilaahay ka cabsanayn waxyaalaha ay sameeyaane khiyaamada iyo umuuraha caynkaasa haddaba bal taasba weye markaa fainii nuhitu can darbi ahli salaati wainii raaytu yusalii mundu aqbalna waacdaa waa siiyey abaadarin abaadar ulaaman kii kale abudar buu siiyey wa qaala waxaanuu yihi rasuulkii ilaahay isagana cali taasuu kula dardaarmay isagana muxuu idhi istawsi bihi isu dardaaran naftaada u dardaaran weeye macnaa waxa weeye anuun kolley cibaaradani waa cibaaro axaadiis kala duwan iyo umuuro kala duwan soo noqota tay ku fasiraana macnaa iqbal wasiyatii weeye dardaarankaygan aan wanaagga kugu dardaarmayiyo waxa fiican aqbal oo dee si fiican ula dhaqan weeyaan oo istawsi bihi macruufan isu dardaaran oo ama de wasiyadaydan aan khayr iyo macruuf inaad kula dhaqanto aan kuu dardaarmayo aqbal weeyo ku camalfal istawsu binisaa iyo umuurihii kale yimiba kolley waa si alay kuba fasiraan oo macnaa isu dardaarma dardaaran dalba barhkiinba haddii aan siintiyo ta dalab kaba dhigno barhkiin barhka kale ha weydiisto dee inaa wax wanaagsan isu ugu dardaarmo ee macnaa waxa weeyaan waa wasiyada iyo dardaaranka iyo faritaankaan idin faraya macruuf iyo wanaag iyo wax fiican inaad ciddaa kulaba dhaqantaan aqbala qaata ku dhaqma taas bay noqon istawsi bihi macruufan abudar rasuulka ilaahay saasuu ku yidhi markaa de faactaqahu wuxuu isidhi haddaad haysato ninkan hulaamkan aada haysato rasuulka ilaahay dardaarankiisii ma ilaalinaysid wanaag kula dhaqantii ma dhowri kartid markaa uu xoreeyeyba faactaqahu faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi de waana mutaabacadii oo asxaabtiisa hadiyo goor waxyaalahaasna laba socdee maa facala abaadarow hulaamkii aan berigii ku siiyey muxuu sameeyey waa waqti waqtigii ka dambeeyey bal ka waran sidee buu yahay qaala wuxuu ihi markaa abudar amartanii waad i amartay an astawsiya bihi khayran inaan bacnaa waxa weeyaan dee khayr kula mucaamaloodoon wanaag kula dhaqmo ayaad i amartay dee dariiq kalena waan waayey oo malaa dee antaa ku fuliyo faactaqtu waan xoreeyo dee bal markaa taas arrinkaasuu yihi kolley waa qeybaha hore kitaabka uun oo baabka uu dhigtay almustashaaru mu'taman waa waxoogaa buu inoo jiraay oo kale ayaa qiso tan la mida ayaa inoogu iman doonto waa saxaabi abulhaysam la yidhaha rasuulka ilaahay abubakar iyo cumar iyana kole ay martiyeen oo khaadimna maalintaa muu lahayne rasuulka ilaahay baa ku yidhi hadday wax noo yimaadaan noo kaalayo intay wax yimaadeen isaguna ayuu rasuulka ilaahay malaa laba san oo kale u yihi mid qaaduu yihi adigu ii dooro mid uu yihi uu tukanayay u arkay ayuu yihi kaasaan kuu dooray laakiin wanaag dee san oo kaleu faray bal waa waxay noo dambeeya insha allah laakiin munaasabadun baan usoo qaadayaae haweenadiisii markii u gooyey bay tidhi rasuulka ilaahay wixii uu kugula taliyey ama ku amrey ahaa in macruuf iyo wanaag aada kula dhaqantid ma gaadhaysid inaad xoraysid waa kii ay u baahnaayeen oo khaadim waana kii iyada hawsha ka furan lahaa iyo hawshii oo dee balkoosuqa waa dad beeralana way ahaayeene hawshii markaasay tihi rasuulka ilaahay wasiyadiisii ma fulin kartid oo ma gaadhi kartid inaad xoraysid taladaa fiican bay laba timi oo markaasaad ein la talshigii u la tashadaana xadiidka almustashaar mu'taman rasuulka ilaahay baa yidhi deetuu adigu sidii uu kuwa xoreeyey ee xoreeyo adigu way xoreeyeen oo kale waa san dee abudaryeelay oo kale oo haweeneyda taladeediina way ahaydba in bal dee hadal intaa ka badan ba insha allahu tacaala inoo dambeeya xadiiska markaan aragno haddii aan gaadhno waxa weya iyadiina nafteeda u kuba ammaane muhimka waxay tii in wasiyadii rasuulka ilaahay kula dardaamay macruuf ma fulin kartid ilaa ad xoraysid daan xorayn adigu sidii bay ku xoreeyeenba khaadimkii halkii uu khaadim ka doonayo rasuulka ilaahay weydiistay rasuulka ilaahayna uu siiyey de adigu ti arrinkan cibaaradan ayaa keentay inay iyaguna isdhahaan mala arrinkaa ma ilaalin kartaan san abuder yidhi bal marka xadiidka baab lcafi can alkhaadim laa tadribhu di ujeeddadu inay qaladoa ka dhacayaan cafi weeyaan saas baa munaasabadate xdثna أbو معmr qال xdثna cبdالوارث qال xdثna cبدالعaزيز عن أنس qaaل bal cبdالوارث بن سعيid waa inoo adigu waa kole waa nin kutubta aad ugu soo noqnoqdo oo mar kalan yar eegi doona cabdالعaزيز iبن سhayb oo aنس ninkan ka wariyeyna سhayb baa la yidhaha isna maalin dhoweyd waan soo maray abu macmarkan koley صaحيixa bukhaarي ama bukhaarي labadinoo labadaba abu macmar la yidhaha waxbuu ka wariya nin saddexaadna waa jiraayo labada saxiixna way ku wada sugan yihiin saddexaad laakiin ka saddexaad halkan ma galo waa nin taabici oo horeeyo abu macmar cabdullaahi bnu sakhbara la yidhaaho abu macmar oo kaasi ishkaa halkan kama yimaade ishtibaahe laba nin oo isku dabaqa ah labaduba sheekhyadan bukhaariya abu macmar labadaba la yidhaah mid waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu camrin ibni abilxajaaj almuqcad alminqari kolley saaxibu fadlilahi samedna isagiibuu kuba fasiray bal kolley isagaan markaa leenahay kol hadduu sheekhaa sharxay kuba fasiray waayo wax taa ka duwan imaka ma hayo ninka labaadna waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu macmar abu macmar labadooduba waa siqaatu ruwaad waana isla dabaqo dabaqada tobnaad ee ruwaadda waana raggaa labada saxiix bay inoogu wada sugan bukhaarina uu la wada kulmaye bal saaxibu fadlilahi samed wuxuu ku fasirayaa ama uu ka dhigay inuu cabdullaahi ibnu camrin yahay markaa ibn abilxajaaj abu abu macmar waana nimkaa bal markaan taa nidhaahno dee ah dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa dadkii ruwaadda ahaa iyo hiqaata ahaana kaba mid ah kutubtan ay noogu sugan ay kaga mid yihiin صaxiixaan ama bukhaariya muslimna ay wax ka wariyaan wuxuu hi anas can anasin qaala qadima الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam almadinata rasuulka ilaahay baa madiine yimi walxaal laysa lahu khaadimun dee way soo hijroodeen keligii baa bu socday iyo abubakar iyo baa la socday reerihiina markay yimaadeen wax khaadima rasuulka ilaahay ma lahayn faakhada abu طalxata abu dalxa qaaday biyad qabtay biyadii gacantaydii abu dalxana hooyadii buu qabay aabihii markaa malik ibnu nadri ma joogin oo dee adigu kolley wakhtiyadaas buu buu dhintay walow aanu dee madiine ku dhiman mana islaamin waxaaba la yidhaha markay umusuleym iyo islaamtay islaamnimadkiina ay uba bandhigtay waaba kaba cadhoodo adigu waa ka tegay oo malaa haddana cadow lahaabaa dhexaha ka helay oo ay dilay bal markaasi hooyadii markaa waxaa guursaday abu dalxo isla reerna ahaayeen isagaa soo gacantaa soo qabtay faindalaqa bi uu ila tegey oo u i kaxeeyey xataa adkhalanii cala الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa uu rasuulka ilaahay isoo geliyey faqaala wuxuu uhi ya nabiy اllahi ina anasan anas ulaamun imika waa inan yar weeye gulaamkii addoonkaa maaha waa inan yaroo dee markaa toban jir buu ahaayo ma qaan gaadhinba kayisun caaqilah labiibun waa isla mid waa ruux fahma leh caaqil ah oo dee garasho fiican le weeye falykhdimka ha kuu shaqeeyo kole ficilku khadama maadigu hadee yakhdimu iyo yakhdumu yafcilu iyo yafcul mudaariciisu labadaba waa u yimaadaa marka haddii la yidhaha falyakhdimka iyo haddii la yidhaha falyakhdumka labaduba waa saxun ha kuu shaqeeyo qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya fakhadamtuhu rasuulkii ilaahay waan u shaqeeyey fi safari safar oo dee rasuulkii ilaahay waa raaci jiray khaybarba waa la socday dee safaro kalena waa u raacay iyo walxadari nagaadi labadaba waan ugu shaqeeyey maqdamahu imaatinkiisii waa master miimiye bimacnaa quduumahu weeye imaatinkiisii almadiinata madiine uu yimi laga bilaabo xataa twfiya salى اllahu عalيه waslm ilaa rasuulka ilaahay wafaaday waan u shaqaynaya waa toban sanadood marka wuxuu uhi maa qaala lii ima odhan can shayin shay sanactu aan sameeyey lima sanacta maxaad u samaysay haadaa waxan haakada oo shaygan maxaad saa u yeeshay macnaa waa cafigii iminka ayaynu ku jirnay alcafu can اlkhaadim dee tobankaa sanadood ilmo yar inkastaba caqli fiican hal ahaado fahmadaa lagu ammaanay haba lahaadee haddana qalad ka dhacaya kolley waa jirayaayo qalad lagama waayin rasuulka ilaahay laakiin ima odhan waxaan sameeyey oon isaga cajabin shaygan maxaad saa u tidhi lima sanacta maxaad u samaysay haadaakan haakadaasaan maxaad uu samaysay ma odhan kolley isaguna waa ruuxa caaqilka ahaa ee rasuulka ilahi u shaqaynaya lakiin kolley waxbay kaba dhacayaan taas oo kale walaa qaala lii ima odhan lishayin shay lam asnachu wuxuu dee ay ahayd in la sameeyo weye waa waxay ahayd in la sameeyo oo aan ka tego oon samayn waayeyna ima odhan alaa sanacta maad samaysid haadaakan haakadaa waxan oo waxan waa rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnayd mucaasharadiisii fiicnaa cafigiisii badnaa taas weeye saxiixa muslim bay kuba sugnayd fama qaala lii ufin qad weligiiba ufin ima odhan oo kale in say bacdigood kuba fasireen ma haddee inuu caaqil ahayo isaga aanay waxba kaba dhacayn taqsiir kolley waa imanaya ilmo yar weeye bal saxiixay inoogu sugan tahay iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yihi anasow meel tagoo wuu dir uu yihi ma tegayo taasi waa inooguba sugantay inuu taasi waa isagoo hadda islahaana taga hadda u doodaya laakiin waa hadalka uu yihi iyadoo rasuulka ilaahay diray uu meel uba dir uu haddana baxay oo markii dambe rasuulku soo baxay inuu arkay isagoo waxna waa u diree ciyaal la ciyaaraya rasuulka ilaahay markuu yimi dee intuu qabtay unbuu yihi anasow halkii aan kuu diray ma tagtay isagoo qoslaya un oo taasna dee canaan iyo waxaasi may jirine waxyaala way dhacayaane waa rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnayd mucaasharadiisii iyo dee taas iyo cafigiisaa badnaayo wa waan sameeyey oy ahayd inaan la samayn maxaad waxaan u samaysay iyo waxay ahayd in la sameeyo oon samayn waayeyna maxaad waxaan u samayn weyday uma odhan taasba weeye oo dee waana kolley taa ay culimadu yidhahaan daadiya goor wixii kale hadduu dhacay in hadalka la hadlo iyo waxyaalahaas oo kale waxalla wuxuu wixii ka bedelayaa ma jirto wixii dambe uun dee bal wixii la faraya halaba fare eh afkii oo lagaba dhowro canaan iyo waxaas iyo waxaan wax laga qaban karahayn un kolley soo noqon ahayn taas dee tacawud carabkii uu wax aan tooseyn ka cado yeeshun baa meeshii kaba imanaya ruuxan dee la canaananaye lala hadlayo isaga oon dee isna aan raali noqon oo bal isaga waxyaalahaas baaba meeshii kaba dhalanaysa laakiin wixii dambe uun dee bal wixii laysfaraya halaysba fare laakiin taas oo kale waa saa dee rasuulkii yeeri jira mucaasharadii fiicnayd ee khuluqii fiicnaa xadiidkana waa xadiidka saxiixa kaleba inoogu suganaa labada sheekhba ay soo saareen baabun idaa saraqa alcabd addoonku hadduu waxxado maxaa laga yeeli waa addoon de khadimkii kale isagu ajiirkaa dee waa iga soco un iyo taas iyo haddii bal wixii laga qaadi karayo kan ruuxii isagaa lahaa waa waktiga addoomuhu jireen maxaa ay arintiisu noqonaysaa waa kan jawaabtii oo xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa abu cawaanata can cumara bni abi salamata can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal musadad ibnu musarhad horeynu usoo maray bukhaari waa laga soo naqliya ama dee yihi musadadun musadadun kasmi waa nin aada u toosan saa magaciisoo kale un weeye abu cawaanana imika ma taabanaye waa nin isaguna dee ruwaadda siqaadkoodii aada u qiimaha badnaa ee axaadiisa badnaa kamida asalkiisa horena addoon buu ahaaye wadax ibnu cabdillaahi ilyashkuri la yidhaaho balsaaka waxaa ninkan ka qabanaya meeshan waa cumar ibnu abi salama kaasba weeye waxaa la arkaa dee qolooyinkiina axaadiista de waa aqaqirsateene in xadiidkii ahaa rasuulkii ilaahay inuu inan yaroo gurigiisa joogay oo wax la cunayay yihi yaa ghulaamu sami illaah wakul bima yamiinika wakul mima yarika xadiidka waxaa ku sugnaa dee waa cumar ibnu abi salama oo inankaasi waxaa cumar ibn abi salama laakiin dee kaasi imika halka halkan oo kale ma geli karo sanad dhexdii weeye imaka ninkaasi waa saxaabi kaasi yar aadna rasuulka ilaahi ugaba dambeeyey rabiibkiisii ahaay oo umusalama ay dhashay waa isla magacee meeshaan u geli karin kal kolna inaga dee ishkaalaadka dadka aan asaaniid iyo dabaqaad oqoon waxyaalaha laba ruuxoon isku dhoweyn baaba aan u kala sooci karin oo sababtu dee waa waxaynaan ilmaam iyo ihtimaam iyo jaanib uba lahayn oo lagu kala garto dadku siday kala yihiin sidee loo kala waawanyay baa waxyaalaha ishtibaahyada lagu kala sooca bal ninkan waxaan leeyahay horta aabihii waa abusalamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawf horaynu usoo aragnay aabihii kitaabka waa nin marka la eego abu hureyre axaadiidiisa ragga ugu badan ka mida iyo isaga iyo abu saalix waa axaadiid abu hureyre dadka ugu badan marka la eego kutubta riwaayaadka kuba yimaada waa cabdiraxmaan ibnu cawf axad alcashara dhalay kunyadiisa aada loogu yaqaan nin faqiiha oo taabiciya weeye abusalama aabihii ama cumar waa inankiisii oo ninkaasaa dhalo waa cumar ibnu abi salamat ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye madiina ayuu qaadi kaba ahaa oo madiina ayuu qaadi kaba ahaa waa nin dee kolley xaafid ibnu xajar saduuquu kaba cabiro sida ninkii hore u kaba cabira saduuqun yukhdi waa dadkii saxaabada qaar soo gaadhay laakiin aan arag aabihii baaba taabici dhaxa ah weeye aabihii baaba taabici dhaxa ayma kala duwana kolley ninka way daciifiyaan oo way daciifiyeen bal waa nin mukhtalafu fiihi aan leenahay oo barhkood way daciifiyeen xadiidkiisa daraaddeedna haddii aimada qaarkood way daciifiyaane waa kolley waa isaga waxaa dacfigu in kale meel kale ugama yimanayo ragga kale o dham waa raggii siqaadahay isagaan raggin kale la sinayn ninkan boqol iyo labiyo soddonkii hijrada ayaa reer bani umaye macooda la dilay markii dowlad labadii dowladood isbedelayeen dadkii badnaa ee la dilay unbuu kaba mid ahaa dowladdii reer bani umaye ay dhacaysay ama ay meesha ka baxaysay dowladdii cabaasiyintuna ay istaageystay taas weeyaan admaa mac bani umayaa la dilay haddaba wuxu uhi abu hureyra qaala qaala xadiidkan abu daa-uud iyo dee way wariyeen ibnu maaja iyo nasaa-iye qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi idaa saraqa almamluku ruuxii lalahaa waa addoonkii hadduu waxdo ha dhibin ha caayin wax kale ha ku samayne bichu iska iibi haddaad ku aragto waxyaalaha isdhaafi suxbadiisu kuuma fiicno weeye waa si uu rasuulka ilaahay yihi addoontu hadday sinaysato xaddii ku oga waa ruuxii lahaa haddana hadday sinaysato macnaa walaa yusrib calayha buu rasuulka ilaahi raaciyay xaddii dee shareecadii waa lagu ogaya tadna sariqadu hadday dee wax dee khufyo uu qaado nisaab gaadho ay tahay waa halkeed oo iyada waaba imanaysa laakiin yaanu canaananin gulguul iyo tasriib iyo taa haddana mar labaad hadday ku noqoto sii ku samee iyagu dee inay rajmi ma lahayn mar saddexaad bay ku noqoto iyaga lama rajmiye marka ugu dambeyn mar saddexaad rasuulka ilahi muxuu soo gaadhay haddii haddana mar saddexaad sinaysto bica walow bidafiirin min xabli isdhaafi ruux caynkaasa dee lahayntiis kol hadaad adigii bal si kalena u kari weyday icfaafkeedii inay kula joogto ma roone isdhaafi iyadoon ceebtii dadkana loo qarinayn ciddii bal maalan ay kuba wareegeysay kolley tanna waa taasoo addoonkii hadduu xado khuluqa sariqada uu yeesho iyo waxyaalaha caynkaasa ina de wax lagu aaminayaan jirin oo xoolihii ninkana kuma aamini karee bichu walow binashin macnaa waa siduu halkaa yidhi walow bidafiirin ba xataa wax qiimo aada u liyataba aad ku iibisa islaafeed nashin macnaa waa adigu wax iyo qiimo aan sidaas usii ridnayn aan lahayne nashiga isagaa inoo fasiraya sheekhu bukhaari baana fasiraye adigu macnuhu waxa weeye walow bihamanin baksin weeye waxaan qiimihiisiiba ahayn ha noqoto waxaad ku iibinaysaa ruuxaa dabeecadiisa iyo khuluqaale xun ee tuugada leh la joogiisa iyo haysashadiisu u habboon maha oo kuu fiican maha isdhaafi walow binashin waa kan bukhaari baa inoo fasirayo qaala abu cabdillaahi bukhaari baa wuxuu yihi abu cabdillaahi waa saaxiibkii kitaabka isagii baana hadalkii inoo leh annashu cishruuna waa cishruuna dirhaman de maha labaatan wax kastaba ah ee waa labaatan dirham wاnawatu waa faa'iido kaluu sheekhu inoo kordhiyey khamsatun waa khamsatu daraahima wاluuqiyatu arbacuuna arbacuuna dirhaman markaa waa faa'iido weyno inoo kordhiyey sheekhu raximah اllahu tacaala waxa ay tahay waa alfaado soo noqnoqda marka lacagta iyo waxaa laga hadlayo zakaday kaba mid yihiin xadiidkii oo shan wiqiyadood wax ka yar zaka kama waajibta xadiidkii saxiixabaa kuba sugnaa taas oo kale nawaadku iyadana xadiidku ku yimaada bal xadiid bukhaariya ay wariyeen baa kuba sugnaa cabdiraxmaan ibnu cawf markii ay hijroodeen ay tegeen madiine ee u guursaday oo maalin isagoo dee calaamo caroosnima ay ka muuqata rasuulka ilaahay uu yimi waana la cusub yahay oo xoolaba lalama iman ayuu rasuulka ilaahay ku yidhi waa sidee arrinkani miyaad guursato calaamadii arooskaa muuqatay ha buu yidhi oo dee haweeney ansaaro maxaad siisay buu yidhi oo deetu ka cabirey nawaatan min dahab waa nawaat markaa waa kan inoo fasirayo sheekhu halkana nashi baa inooguba timi rasuulka ilaahay dumarkiisana markii meherkooda lagaba hadlayay dee waxaaba iyadana kuba timi in dumarka wixii lagu gooriyey inay ahayd labiyo toban uuqiyadood iyo nash xadiidku dumarka rasuulka ilaahayna waa ku yimi markaa waa kan sheekh ibrahim raximah llahu tacaala meel isugu keen keenay munaasabadan daraaddeed ee nash waxay tahay waa uuqiyad ama uuqiyad barhkeed ama labaatan dirham baa nashi la odhanayay nawaad haddii la idhaahana waa waxaan miisaan ay yaqaaneene laakiin shan dirham buu ahaa nawaad oo dee maaha nawaadkii laftimireed ahaydee waa waxaa wasan macruuf ahayo shan dirham uba dhigmayo ama lagu miisaami jiray lacagahooda kortiray u isticmaali jireen kolna wixii dee waa macdantaa khaaliska ee fiday ka samaysnayn dee waa laba miisaami jiray uqiyad haddii la idhaho marka la joogo xataa baabka zakadna wuu axaadiisu kuba yimaadaaye uqiyad fidada ah hadday tahay waa afartan dirham nawaadkuna waa shan dirham nashiguna waa labaatan dirham marka waxa weeye xataa labaatan dirham ba haba noqoto waxa uu siinaya ha isdhaafiyan wey ruuxaa macnaa isdhaafiyanu kula joogi baabu alkhaadimu yudnibu macnaa maa xukm bal khaadimkii haddii uu dee wax sameeyo oo bal dee ruuxii inay cafi waa la amraya waa taa aynu soo maray rasuulka ilaahayna yihi toddobaatan goor cafi weligiina rasuulka ilaahay dee cid markaa ama khaadim ha noqoto ama cid kale uu wax ku dhuftay may jirin darbi ahaanba taas iyo walaa haweeney uu qabo taan laakiin haddana dee marka qalad dhace dembi dhace waxyaalo ruuxina bashar yahay kolkol waa la cadhoon oo kolkol waxyaalaha lalaba iman markaa bal iyada cafigii waa la isamraya haddii cafi wax ka duwan maxaa jira tii buu inoo soo naqlinaya xadaثna أحmed بن محamedi qaala xadaثna daud بن cabdالرaحman qaala samictu ismaaعiila can caaصim بn laqid بn صabيrةa can abihi qaala anahu qaal bal أحmed بn daud ama أحmed ibn mحamed baan ujeedaa أحmed ibn mحamed ibn اlwalid baa la yihi alazraqi e bukhaari uun mooyaane cid kale oo wax ka warisay ma hayno aimadan usuushale ah laakiin waa nin hiqo ah oo caalimna ahaa waa ninkan kitaabkanina soo gaadhay dee madbuuca ee taariikhu maka la yidhaaho ee maka ku taariikheeyey nin kale weeye walow dee rag badan ay kutubta ama jaanibkaa leeyihin waa raggii ugu horreeyey ee maka taariikhdeed iyo kaba kaba hadla waana kitaabkiisu madbuuc bal mar horaa la madbuuceeyo dee kole waa taariikhu maka alazraqi waa ninka alazraqi buu markaa dee ku mashhuur noqday awowgiisa labaad weeye azraqi alazraqi waa axmed ibn moxamed ibn lwaliid oo markaa bukhaari un wax ka wariyo waana siqaan leenahay daud ibn cabdiraxmaan alcadaarna waa nin atbaacu taabiciintii adigu dhexe kaba midoo isaguna hiqa ah bal n ismaaciilkan waxaa la yidhaha ismaaciil ibnu kaiir waayo ismaaciilun baa inoo yaala ismaaciil ibnu kaiir baa la yidhah waa xadiidka abu da-uud iyobaa wariyey isagoo intan ka dheer buu wariyey isaga magaciisa u dhamaa isaga ismaaciil ibnu kaiir alxijaasi abu hashim isaguna adigu dadkan waa dad wada hiqaad ah waa nin hiqa ah oo saadisa caasim ibnu laqidna laqid waa saxaabiya caasimna isaguna waa taabici dhaxo hiqa wuxuu yihi markaa haddaba laqid ibnu sabira qaala intahaytu waan soo gaadhay ila الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan soo gaadhay walxaal dafaca uu dhiibay oo uu keenay oo uu soo gaadhsiiyey alraaci kii adhiga raacayay fi lmuraaxi xeradii uu soo gaadhsiiyey macnaa awsala wasaaqa sakhlatan waa dee xar ama nayl labadaba way ku wada dhacdaaye markaa dhalatay oo uu sido in kolle xadiidku abu daawuud baa wariye baan idhi waana xadiid inoo saxiixa in waanu dheeraa intan aad buu uga dheeraa abu daawuud markay noqoto waxyaalaha halkan ka yar maqan oo kolley macnihii dee inaan aynu dusha ka sheegno mooye kolley macnihiiso ana waadaxayna abu daawuud matnigiisay kuba sugnayde bal ninkan laqid ibnu sabira isagoo wafdi la socduu soo gaadhay madiine reer banilmuntafiq wafdigoodii rasuulka ilaahay bay gurigiisii yimaadeen oo muu joogin rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh caaisha adigu bal waxay u samaysay wax la cuno iyo timirra way u keentay rasuulka ilaahay baa yimi oo yihi wax ma cunteenoo way u sheegeen wixiiba iyagoo rasuulka ilaahay la joogo malaa dee habeenna way ahayd ama galab bay noqotay ayaa nin raaciyo adhi raaci jiray oo adhigii rasuulka raacayay ayaa adhigii soo xareeyey wuxuu wataa sakla sakla sikhaal way kuba jamciyaane bal waxay noqotaa uun ama idaa ha noqota ama riyaaya neefka dhashay oo xarihii yaryaraaye markaa dhashay way noqon nayliina way noqonaysaa bal taas bay ay tahaye kollay adhiguna malaa waa isku jiraye bal waxa weeyaan uun ama ha noqoto lax ama ri ha noqotee ayaa markaa intii dee ay debadda joogeen ay daaqa ku maqnaayeen dhashay markaasuu isagoo ilmihii yaraa wada naylshii yarayd ama waxartii buu soo galay uu xeradii keenay muraxna waa xeradii dee lagu xaraynayay abi daawud laftigiisa waxaa kuba sugnaa markii uu isagii waa sidaye rasuulku inuu yihi maa wallata yaa fulaan maxaad ka dhalisay hebelow wallata macnaa maxaad dee neefkan aad kaba dhaliso muxuu dhalayn weeye markaasuu yihi bahmatu bahmadna waa taasoo kaleo bihaan bay kuba jamciyaan labadaba way kuba dhacdaaye bal imika ma jasminayno inay waxaan dhalay ama neefkan dhalay ri ahaa ama lax ahaaye laakiin waa kaa yaree markaa dhashay oo labadoodabe waa neef adigu adhiya unbaa dhalay lax ka soo qaad wuxuu wadaayo uu sidaynay ma socon karaysa ee isaga u siday nayshii ay dhashay ama waxartii markaasuu markaa rasuulka ilaahi baa yihi halkana aad bay muhim u tahay oo xadiidkeennan waa waxa inoo fasiraya abu daawuudna ay kuba sugnayd fadbax lanaa makaanahaa shaatan kol haddii tani adhigii kusoo biirtay oo tani adhigeennii bay kusoo biirtay soo maaha shaata inoo qal neef inoo qal oo waxa weeya neefkani waa soo kordhay caadadii rasuulka marka neef soo kordhana neef buu qari jiray tiradan inay ka badnaatona rasuulka ilaahay ma doonahaynba way inoo dambaysaa xadiidka inooguba imane laakiin wuxuu yihi rasuulka ilaahay intani waa in hadalka inoo fasiraysa abu da-uudna kuba sugan iyo aan halkana inoogu sugnayn oo xadiidkeenna ikhtisaar ku jira ikhtisaar maqsuudkii unbuu soo qaaday fadbax lanaa makaanaha shaatan markaasuu hadalkan yihi eeg intaa haysta wuxuu yihi meeshii macnaha waa makaana sakla sakladan yaree aimaka adhigii kusoo biirtay adaba halkeedna halkaas iyadaa tiradii imaka tiradii ma dhinmayso way buuxinaysaaye neefron inooqal shaata inooqal markaasuu isagii ku yihi faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalam laqiid buu ka odhanayaa laa taxsibana ha u malaynin walam yaqul muu odhan laa taxsabana oo wuxuu inoo soo noqonaya waa luqadii rasuulka ilaahay ku hadlay siinta uu kasriyey buu leeyaho laa taxsibana buu yihi muu odhan laa taxsabana muu odhan kolley arrinkuna waxa weeyaanuun carab markaynu eegno luqaadkeeda ficilkan xasiba ee daniga iyo malaha ah dee markuu maadiga yahay xarafka siintu way kasrisan tahay xasiba waa faciila markaan eegno cilmiga sarfigana qiyaasku muxuu keenayey in yaxsabu la yidhaaho waayo faciila waxaa u qiyaasa oo eeg halkii kasradii caynta in fadxo laga dhigo farixa yafraxu fahima yafhamu salima yaslamu shariba yashrabu waa baabkeed marka qiyaasku muxuu ahaa xasiba yaxsabu taas bay ahayd waa qiyaasku wuxuu keenayey laakiin maxaa jirtao carab laga maqlay iyagoo kasro uun halkii mudaariciina kulaba yimaado oo yidhaahaa xasiba yaxsibu yaxsibu marka wuxuu saxaabigu inoo sheegayaa rasuulka ilaahay labadaa luqeed jira teebuu ku hadlay kasraduu ku hadlay oo muxuu yidhi laa taxsibana buu yihi muu odhan laa taxsabana waa arrinkan qur-aankana waa tan way dee kusoo noqnoqdaa ficilku yaxsabu ana maa lahu akhladahu iyo iyo dee tii laba mid ahayd markaa dee kolley xafsa can caasim waa qiraadan mashhuurkaa wejkan qiyaaska ayuu akriyaa oo isaga dee dhammaan meelihii ay kuba timi o dhan qur-aanka fatxadaa ku sugan yaxsabu ayaa kuba sugan laakiin abu camrinkan mandiqadeena lagaba akriya isagu waa mandiqadeena dee qiraaada labaad ee soo raacdaa mandiqadeena aadna jawaani jihooyinka qaarkood uguma badnayd in xabse xataa aanay kaba aqoon meel kasta yaxsibu baa dhacday yaxsibu baa dhacday waa laba luqa uun luqa waa qiyaaskii oo waa yaxsabu luqadanna waa sagaal ficil oo xasib ay ka mid tahay oy u horeyso dee kolkolna waa laga badiyaa saddex iyo toban baa la gaadhsiiyaa ayaa labada wej ku yimaadee weliba waxay leeyihin qiyaaska waxaa ka sii fasaaxo badan waa sidan rasuulka ilaahi kaba hadlay kasrada markaa taas buu ujeedaa laa taxsibana walam yaqul muu odhan laa taxsabana marka muxuu yihi ha u malaynin bal halkan sidanaa kitaabkeena ku sugan kolley waxbaa abu da-uud ziyaada ku sugnayd macnaha inoo caddaynayso maxay dee uu lahaa ha u malaynin imika halkan way ka xadfan yihiin ina lanaa hanaman mia way wadaagsadeen bukhaariya abu daauudye bal lafdiga abi daauud muxuu ahaa laa taxsibana ana min ajlika dabaxnaaha ina waa tan aynu nidhi fadbax lana makaanaha shaatan baa rasuulku yihi adiga daraadda inaan neefkan u qalayno dee marti waa sax waa la sooriyeeyaa laakiin haddana dee takaluf wixii kolba uu karaya ayuu ku sooriyeeyaa dee meeshiina riye iyo sumcana may jirin rasuulka ilahi agtii ha u qaadanin inaan neefkan adiga daraadda u qalayo adiga kuu qalayo ha u qaadanin caado kalaa jirtuu leeyahy dhaqan kalaa jiroon aniga dee sunihiisii ahaayo waa tan ina lanaa waxaa noo sugnaaday arrin baa jirto haddii aanad adigu joogina neefkan waan qalan laynun neefkan waa laqalli haddaanad adigu imanna sababtuna waa maxay ina lanaa waxaa noo sugan hanaman ari miatan boqola boqol arigaan leenahay arigaa boqolhaa laa nuriidu ma doonayna adduunye ma sii rabne an taziida inay boqol dhaafto faidaa jaa raaci raacigu hadduu la yimaado bisakrati dee raacigii neef baa dhalay ama laxa noqotay ama rihaba noqotay oo uu la yimaado markaa tii yaraydo uu sido markaa dhashay dabaxna makaanaha shaatan oo haddii aanad caawa iman adigoo marti noqonna waan gowraci laynuuno marka neef kordhaba ee ay midi dhashaba neef weyn baan qalaa meesheedii dee kollay kaa irmaan aan ahayn dabaxna makaanaha shaatan bal xadiidku waa socday isagii buu laba had hadlay fakana fima qaala wuxuu yihi waxa kaba mid ahaa bal kolley hadal baa jiray halka xadiidku waa dheeriy abu daawuud waana dahaaro halka istinshaaq iyo weysada ayuu kusoo arooriyaa ninkii doonaya halkaasu laabmaya xadiidka o dhan hadduu eego maaha adab iyo xaggaa kuma soo arooriyo waa bilag waayo in weyse ayaa xadiidka kuba sugne isagaa wuxuu ku yihi haweeney baan leeyahay dee uu ka yar cabanayay afxumadeeda iyo inay hadalkeeda iyo taa u kaba cabanayo waxaa xadiidka la soctay daliqha dee kol hadday arrintu taa tahay iska fur markaasaa wuxuu ihi in allaha suxbatan wa lii minha walad waa muddada waan wada joognay caruurna way ii leedahayo t haddaba rasuulka ilaahay dee waaniyo amr waxaa laga yaabaaba inay dee waxa weeye iyadii ay ku waana qaato markaasuu hadalkan yidhi ninkii waa kan oo haweeneyduu ka cabanayay rasuulka ilaahay markuu bal si waxaa ugaba nasto markii hore taasuu ishaaray markuu yidhi maya caruurna way jirtaa dee suxbada waa jirtaa muddaanu soo wada nooleynaa la hadal buu ihi oo waani waxaa la arkaa taasi inay anfacdee markaasuu uga digay dee ninka kol hadduu haweeneydii ka cabanayo waxaa dhici karta caadadoodii inuu bud qaato oo dee garaaco markaas taasaa iman karta markaasuu yihi laa tadrib ha garaacin hadalkaasaana ka horeeyey ee uu haweeneydiisiiyo kaba cabanayay daciinataka waa zawjadaada daciina waa adigu imaka zawjadii oo taasba weeye de waxaanay leeyihin imaka haddii daciina kolkol dee raaxiladan la rartay iyo waaba la odranayay ama almara fi lhawdajba de waana hawdajka un waa haweeneydii dee ninkeeday la guurtaa la socotaayo taas bay daciino uba yidhaaheen lafdiga dacni waa raxli iyo guuritaani laa tadrib daciinataka ka darbika amataka sida addoontaada u garaacdo o kale de addoomaa way garaaci jireen saas oo kale ha u garaacin wayda stanshaktaasi waa midoo waa xagga jaanibkaas kolle cibaaradana ka darbika amatakana baabka waa shaahidkiisii wayda stanshakta haddaad sandaarsated waad weysaysanaysaa istinshaaqii waa kii dee xadiidkii saxaabigii inoo warinaye weeye wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saami waa xadiidkii intaasun aan kaba arki jirno osan u dheeraaye wayda sanshakta haddii aad sandaarsatid oo markaad weysaysanayso fabaaliq ku xeel dheerowo macnaha naqas dee naaftii dib ugu jiid oo waxa weeyaan biyihii ilaa bacararkii inta gaadhaan haddana soo celi si ay usoo nadiifiyaan ilaa an takuuna saaiman inaad soomantahy mooye haddaad soomantahay waa intaasay wax ku dhaafaan soomkaagina fasahaado inaad soomantahay un mooye istinshaaqi ku xeel dheerow bal maxalushaahidkuna waa taan sheegen waagu ku yarraaga xadiidka khaasatan dee waxyaalaha inaga dhiman ee macnihiisana ay noo caddaynayeen baabu man khatama calaa khadimi makhaafata suu dan bal aahaar dhowruu isu keen raacinayaa inoo soo socota haddaba man khatama ruuxii khatmiyey xidhayba waa alaabtii iyo wixii buu eegaya hadduu doono khatmiga imaka shaabadiiyo waxyaalahaas maahe dee kiishkii jawaankii ama wixii ay wax ku jireen buu adkeeyo xadhiga u giijiyay u xidhay calaa khaatimi waa ninkii khaatimka korkiisa waa sii dee bal isaga waa ruuxii dee waxaan nahayey makhaafata suui danni mala xumideed isagoo ka cabsanaya xadiidka ayaan ku sugayaa si aynu uguba sharaxno waxa macnuu yahay xadaثna bشhr بن محamedi qaala akhbarana cabdالlahi qaala akhbarana abu khaldata abu khalda kunyadiisa buu aada ugu shuhroobay waa nin taabiciintiina raggii ugu dambeeyey ahaa khaalid ibnu dinaar baa la ydhaa can abilcaaliyati isaguna waa nin taabiciyo weyn oo rasuulka ilaahi uu soo gaadhay lamuu kulmin waayo abubakar iyo waa arkay rufiic ibnu mehraan waa ninkii la odhanayay abulcaaliyat arayaaxi qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu aynu umaru kuwa la amro an nakhtima calى اlkhaadimi an nakhtima waa an nakhtima dee xawaaijana iyo waxyaalihii in la khatmiyo la xidho dee waa ilaalin iyo xafiditaan calى اlkhaadimi khaadimka korkii wanakila aan cuntadii taalayna miisnuun ogaano inta keyrkeedu yahay oo wanacudaha aan tirino maxay taa u yeelayaan laba arimood laba arrimood bay saa isu amri jireen wa karaahiyata an yatacawaduu inay ka caado yeeshaan kuwan khadamadii nicitaankeed khuluqa su-in dabeeco xun oo khiyaamo iyo waxyaala caynkaasi wax isdheefdhaaf dhaafin ama waxyaala xumayn fasahaadin aw yadunna yadunna uu maleeyo axadunaa midkayo danna suu-in mala xun macnuhu waa maxay kolley waa arrin dee iyagu ay isfari jireen oo toosnaydne bal dee ruuxii waxbaa jira raashin baa gurigii yaallo wax kalea yaallo taas oo kale haddii had iyo goor dhinku aanu warba u haynu meelaha iska wada yaalaan ay wixii iska bayraahsan yihiin laba arrimood baa labaduba wada imanayaan mid ruuxan khaadimka ee gurigii jooga dee markuu arko waxaa had iyo goor iska baylahsane cidna aanay war u hayn dee dadkiina isku mid maaho inay amnigu waaba ama ruuxa aaminkii kolka khaayinkaa kaba badane inuu khiyaamo la yimaado waxan inuu si kaleba ugu tasarufo waa wixii dee aan si aan toosayn uguba tasarufo isagu khuluqaa xun u laba yimaado tuugo iyo khiyaamo iyo waxyaalo markaa taasi way imanaysaa arrin kale way imanaysaa ruuxii dee waxaa au dhowri waaye inuu xataa war hagaagsanna uhayn iyadoo dhici karta ruuxani uu beri yahay khaadimkii oonu waxbaba qaadin inuu islaaho waxba kaa maqan uu ninkii tuhmo uu dani xun waa tuhmadii u maleeyaa taasna way dhacaysaa haddaba ruuxu wixiisii hadduu ilaashado baylahdii ka dhowrto oo xafido wixii waa og yahay maxaa u yaallu og yahay wixii waa dabdiyey kii bal maalan dee khaayinka ahaa in waa wax la og yahay oo laga warhaye kuma dhiiranayo oo khiyaamadii markaa waa ka badbaadaya isagiina halkuu ruuxan beri ah uu xumaan iyo tuhmo u malayn lahaa uu tuhmi lahaa tiina uu kaga badbaadayaayo markaa labada arrimood baa ku wada sugan inay tuugo de marka waxaa iska yaalyaalla un markaa iyago ay dhahaan lama ogaanayo ay tuugo ay xadaan o sariqa iyo waxyaalaha khiyaamo ku dhiiradaan marka iyagii baa dembi laga dhowraya eeg ruuxii baa sababtii dembiga laga ilaalinaya iyo ruuxii oo dee iyadoona wixii sabab hagaagsani jiray inuu ruuxun xumaan u maleeyo uu tuumo bal waxaan leenahay arrintu khadamba maaha ruuxu hadduu imika kasoo qaad gurigiisuu joogo caruurtiisii baa joogto lacagtiisii meelahaasay ka taaltaalaa taasoo kale iyo waxyaalahaas wuxuu dhowrayo iyo wax la ilaalinaya wax la xafidaya ma jirto waxaa dhici karta dee ciyaalkii yaryaraa inay ku dhiiradaan waxan inay hoos u qaataan oo de hadda iyagoon tugaba uga jeedin kolley tani ay khulq iyo dabeeca u noqoto wixii ay iskaba qaadqaataan ee waxyaalo kale kuba samaystaan wixii aan la xafidin la dhowrin marka ilaalinta wixii la ilaalinayay maxaa kuba sugan ruuxan kalea la dembi iyo xumaan iyo ama khiyaano ama khuluq xun inuu la yimaado ayay siyaano iyo dhowro uga dhowritaan uga tahay gaashaan ugaba tahay ee ruuxii kalena in tuhmadi gasho wuxuu waayo uu meel kuba oga hadduu waayo waxaa dhici karta ruux beri awn inuu tuhmo isagoo dhici karta in isaga xaggiisa tafriidku kaba yimi ama tadyiicu taasna ee haddaba sidaasaan alamri jire waxay inan tirino dabdino bal ilaalino taas bay arrintu tahay bal alfaado kalena way noo dambeeyaan baabu man cadda calaa khaadimi man khaafata dani waa ti oo kale bal ruuxii u tiriyey wixii uu dhiibayey macnaha wixii uu hayey ayuu u tiriyey waa wax la isku ogayey buu khaadimka ayaa muxuu kaba baqanaya makhaafata dani inuu dani xun u maleeyo dee isagiina inuu wax ku dhiirado taas waa mid isagii ka dhowraya in isagiibuu danigiisii ilaalinaya si aanu u lahayn malaa waxba lagu khiyaamay isagoo wixii hubsanba malaa uu khiyaansaday malaa waxbuu xaday malaa waxbaa si kale loo yidhi ama meel kale la mariyo si aanay arrinka qalbigiisa u gelin xadaثna abu نucaymi qaale xadaثna isrاaيil can abi isxaaq abu isxaaq الsabici waana awowgii isrاaيil isrاaيil kan ina yunus baa la yidhah yunuskaas baa abu isxaaq dhalay can xaariثata bni mudaribin waa nin taabici oo weyn oo isaguna hiqa oo reer cabdiqays reer kuufa can salmaana waa farisi qaale wuxu uhi waa aharkana inii anigu la acudu waan tiriya alcuraaqa curaaq waa lafahan ama hilib kale ama hilibkii hadduu doono intii badnayd ba lagaba goostay taas baa lagu magacaaba calaa khaadimi oo ujeedadu haddii aqalkii wax keeno taasoo kale iyo wixii waan ogahay buu leeyahy isaguu dhowrayaayo markuu leeyahy ninkani warba uma hayo waa ninka kaafilka inuu meelo kale wax mariyo taasi way imanaysaa oo sariqo kuba dhiirado isagii oon uxubsan inuu ninkii un xumaan u maleeyo hadda markii horeba muu dabdin oo waxaan isagii si kalu u qaatay uu ruuxii tuhmana taasna way imanaysaa labadiiba u kaga badbaadaya curaaqa waa taa sheegnay curaaqa kolley carqina waa taasuna waa laftu markaa hilib saaran yahay kolkol curaaqa waxay dhaha marka intii badnaydba ay kaba maqantay weeye laftaa wax saasi aanay kuba hadhin waan tiriyaa calaa khaadimi maxaan taa uu yeelaya waa makhaafata dani inaan ay makhaafata an usia bihi danna weeye inaan xumaan u maleeyo ninkii oo beriya ah dee anigoon wax xubsan aan islaam malaa waxbuu qaatay iyo waxbaa maqan taa ka cabsigeed dee isagiina jaanib kala dhowrid bay u tahay saa halkaa hore abulcaariye inooguma yimi xadaثna xajaaج waina minhal qaal xadaثna shucbaة qaal cabana abu isxaaqa waa abu isxaaq sabiciga waa aharkii hore unoo sanad labaad yeeshee qaala samictu xaariثaةa bna mudaribin qaala samictu salmaana qaala inii la acud اcuraaqa khashyaةa dani waa lafdii sanadkun baa in yar isbedele waa kii horeynu soo aragnay baabu adab اkhaadimi bal khaadimku dee isaguba kolkol waa tan ilmihii baaba la edbiyaa isaga edbinteeda baabkiisii weeye waa haddii dee iyadoo wax laga zajrinayo waa ruux loo digayo wixii loo sheegayo haddana dee wuxun kuba sii socda ama arinku markuu macsiyo iyo xumaan iyo siday noo soo socota xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cبdاللahi بن وهب qال أخbarnii مkhrmة بن bukayri عan abيه qاaل samictu يزيد بn cabdاللahi بn qصaydi qاaل arsla cabdاللahi بn cmara غulاama lah bdahabi lsand kolle waktigaa aada u cidhiidhiya oo ma qabanayo inta kale hadal baana aan arkayaa kiina yaallo oo axmed ibnu ciisa ibnu xasaan baa ninkan la yidhaha sheekha bukhaari ah muslimna waa u sheekhuun labada kitaabba waa ku sugan yahay xasaan bedelkeeda waxaan arkayaa hamse ziyaadaha nusqooyinkiina ku sugan loo badan yahay ee magacu waa xasaan ee axsaan iyo ixsaan iyo waxaa ma aha waa nin reer masri oo ibnu tustari la yidhaaho waa nin saduuqa sidiisa ee culimada qaarkood baa hadal ka keenay riwaayaadkiisa qaarkood oo riwaayaadka qaar bay u arkeen sida ibnu wahbi iyo mufadal iyo markuu kaba warinayo kutubtoodii un inuu qaatay ee wuxuu ka maqlay aanu jirin oo si wuxuu samaac iyo maqal la-aani meeshii ay jirto isagiina hadalkiisii uu noqday iyo sidii uu warinaya samaaciyo inuu dadkan wax ka maqlay taas bay culimada qaar kaba dhigeen lakiin khadiib oo kaliya waxay leeyihin kalaamkaasi axaadiidiisana horta wax la inkiraa kuma sugna kalaamkaasna xujo la ictimaadsado ma aha bukhaari iyo muslim iyo nisa iyo ibnu maaja baa kaba wariyay bal taas waa tan leeyahay lakiin hadal baa idin yaala oo meesha ku qoran oo yaxya ibnu maciin inuu yihi dee ama uu ku dhaaran jiray inuu beenaalo yahay ama ku been badan yahay taas waa cibaaro cibaaro kalaa idinla socota sidaan arkayo oo abu zurca uu kasoo naqlinayay oo uu yihi ra-aytu ahla misra yshukuna bal cibaaradaa kolley saqad baa jira saa kutubta siday ugu taalla maaha ee maabaa ka dhacsan halkaas waayo ra-aytu ahla misr yashukuna reer masr baan arko shakitaa kaga jiro hadalkiisa mu ahayn muslim buu haystay oo dee uu leeyahy seebuu muslim saxiixiisa ninkan wuxuugaba wariyey muslimna waa ka cudur daartaybe bal markaa waxay ahayd markaa cibaaradu maa ra-aytu ahla misra maabaa halkaa ka maqan qolooyinkiina nuskada waxaan leeyahay loo badan yahay haysta weeye maaha ta kale maan eegin reer masr maan arag yashukuna laakiin cibaarada abuzurca laga soo naqliyey dhawaaq uu ku dhawaaqay inuu beenaaliya may ahayne maa ra-aytu ahla misra yashukuna wa ashaara ilaa fami kaanahu yaquulu kadiba afka kamuu odhan ee carabkiisuu ishaaray reer masr kamaan maan arag iyagoo shaki kaga jiro macnaa waa isagoo le inuu beenaalaye laakiin arrinku waa samaacaadun kutubta dee uu helay iyago mala ruuxana aanu laba kulmin ee uu wax kaba warinayay tii baa lagu haystaa une laakiin maaha nin heerkaa beenaala iyo laleeya xadiis mawduucu warinaya maaha ninkaa bukhaariya muslim ay kaba wariyeen waana taa u kaba cabiro ciddii anigu kaba hadlaysay wax xujaa iyo wax de la raaco uma arag uu khadib kaba cabiro xadiid la inkirana ma lahaba bal axmed ibnu ciise waa ninkaas inta kale waan dhaafe wuxuu hi arsala cabdullahi ibni cumara cabdullahi ibni cumar baa diray khulaaman addoon lahu isaga u sugnaaday bidahabin dahab buu la diray aw biwariqin malaa iisoo sarif buu yihi dahab buu u dhiibay waa lacagtii dinaarkii ama fido fasarafa uu sarfay uu soo sarifay oo dee suuquu geeyey laakiin maxaa dhacay faandara waa dib dhigay bisarfi sarifkii oo macnaa waxa weeyaan lacagtii waa bixiyey oo ninkii waa siiyey sarifkiina soomuu qaadan taajiil baa yimi labadii ciwadee isku midkaa inaan la kala qaadan dee xagga sharcigeennana kol haddii arrintu sarfi tahay sida dahab dahab lagu iibinayo ama fido fido lagu sarrifayo ay tahay waa yada biyad inay noqoto markaa la kala qaato haddii lagu kala tago xaaraan bay noqon ribaa soo gelaysa ribaad meeshii imanayso wax banaan maaha ninkii markaa uu sarifay laakiin faandaradu waa tii sugitaankii sarifkii buu sugayo macnaa wuxuu ku sarifay ilaa ajal ilaa waqti arrinkaasna shareecadii ma banaano farajaca ileyh isagoon lacagtiiba wadin soona sarifay buu soo noqday fajaladahu waa halkan waa dee waa shay macsiya shay xaaraama wuxuu dirayna maaha markaasu uleeyey jaldan ulayn wajiican xanuun leh oo uu xanuunjiyey wa qaala wuxu uhi idhab tag oo fakhudi ladii lii aniga waxaygii ii soo qaad walaa tasrifa sarifin dee usluubkii ay shareecadu ay banaynaysay maahe oo ha sarifin buu ku ihi markaasoo fakud اladii li walaa tasrifuha sarifin markaa idbintii khaasatan macasi kuba dhaca awqaada qaarkeed haday noqoto walow dee tacadigii si ay tahay si laysaga ilaaliya u adkaanayo baltaa wey xadiid ka dambeeyana waan arki doonaa iyadoo rasuulka ilaahay arkayna nin ulaynaya ama adoon ulaynayey wixii uu ku yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiu way noo socona lakin cashirka waqtigii baa gaadhe wallah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا في